agaasimaha cusub ee hay-adda lacagta adduunka ee i m f kristalina georgieva ayaa shalay sheegtay in ay taageersan tahay in deymaha laga khafiifiyo soomaaliya hadalkaas waxay jeedisay kadib markii ay magaalada washington d c kula kulantay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre soomaaliya ayaa lagu leeyahay ku dhowaad shan bilyan oo dollar haddaba maxaa looga jeedaa deyn khafiifinta su-aashaasi ayaa caashe ibraahim aadan ay hor dhigtay doctor cali ciise cabdi oo ah oo horey ugu soo shaqeeyey hay-adda i m f haatanna madax ka ah macadka dhaqaalaha iyo siyaasadda bulshada ee geeska africa
deyn deyn khafiifin xaqiiqdii maba aha waxa hadda ka socda washington oo ra-iisul wasaaruhu u joogo waa deyn casri wax la yidhaahdo sida laga daragsan yahay soomaaliya waxaa lagu leeyahay deyn lagu qiyaasay afar dhibic toddoba bilyan oo dollar oo dawladihii soo jiraanka ah ay qaateen awooddii lagu bixin lahaana aanay u suuro gelin dawladda soomaaliya ama socodkiisana halaagan iyo qaskan lagu jiray dulsaarkiisi iyo deenkii markii hore la qaatay baa la xasiyaya haddii la isla qaato sakarka hay-adaha deyn kale dawladaha deyn kale iyo soomaaliya ujeedada laga leeyahayna waxaa wey dee culayska intaa leega saaranaynaan awood waxayn inaan deynkaa ka baxno waa wuxuu leeyahay faa'iidooyin fara badan buu leeyahay kow casiga deynka laftiisa waxaa taa kasii ahmiyad ron waxaa weeye normalization ama dib u soo celin adduunkas aynu ula dhaqmi lahayn haddaan u baahano deyn cusub in soomaaliya qaadato ahmiyadda laga leeyahay waxaa weeye dawladaha saboolka ee loogu talagalay in deynka laga cafiyo waxaa weeye sidii ay horumar dhaqaale u gaari lahaayeen oo hadday deyn u qaadanayaan dekada la dhisayo iyo dariiqyo iyo tacliim dib loo habaynayo iyo albaabkaasaa furmaya soomaaliya u furmaya marka hawshan soo dhamaata insha allah sanadkan soo socda talowgiisa marka cafiskan wuxuu muujinayaa inaad heer soo gaaray dalkaas uu dhaqaalihiisa maamulkiisu soo toosayo waxyaabo badan oo lagu xidhaa jira dalalka noocaas inay musuq maasaqa la yareeyo in deynka soo gala si looga faa'iidaysanayo dadka wax gaadhayaan arrimaha noocaasa marka dalku uu diyaargaro u yahay baa la yidhaahdaa markan waxaad soo gaadhay inaad deyn kala qaadan karto marka kii hore lagaa cafiyo inta laakiin ay culeyskaasu saaran yahay wax u suuragala ma jirinka soddon sano soomaaliya hab qofay deyn ka qaadatay ma jiro ama dalay ka qaadatay ma jiro marka markaad fiiriso soomaaliya muddo carabkaabaad ku dhufatay soddon sano muddo ku dhow bay soomaaliya burbur ku jirtaa soo taa iyaduna tixgelinteeda male marka la fiiriyo deen gudista qasban way leedahay laakiin haddii burburku sii socdo soddonkii sano intii la daawanayo unbaa lasii daawan lahaa dawladaha soomaaliya waa kuwii ugu dambeeyey ee afrika culayska deenku uu dul saarnaayo laga cafiyey waxaan filayaa laba dal oo quraa la weheliya waa dalka zambi zimbabwe la yidhaahdo iyo sudan iyaga intaasoo ka badan iyagoo dawlada ka dhisan yihiin baan haddana deynkii laga cafiyin ilaa hadda sababtu maxay tahay reformkii ama isbedelkii dhaqaale ee deynka lagu cafi lahaa baana weli soo gaarin marka waxay muujinaysaa in soomaaliya isbedel hor leh hadda inuu ka bilaabanayo sidaa aawadeed unbaa waxaa dadka deenka laga qaatay hadday yihiin bangiga adduunka hadday sanduuqa adduunka yihiin hadday dalalka yihiin yurub iyo u badan west western worldka waa waxay go-aansadeen waxaa weeye dhaqaaluhu hadda wuxuu soo gaadhay meeshii dalka kan uu si caadiya ula dhaqmi lahaa dadka deenka bixiya soddonkii sane hore maynaan soo gaarin laakiin hadda unbaa muuqaalka iyaga u muuqdaa laleeyahay dalkan wuxuu u baahan yahay inuu deyn cusub qaadan karo marka si deyn cusub lagu siiyo waa in ama deyntan hadda lagugu leeyahay aada bixisaa ama lagaa cafiyaa waa in labadaa mid ay dhacdaa miya labadaa mid weeye wax saddexeeya ma jiraan haddii awooday soomaaliya leedahay inay deyn iska bixiso dee dhibaatadanba lama gaarin hadda markaa waxaa furmaya sidaan markii hore lagu dhigay in daaqada iyo albaabkaasu uu uu soomaaliya u awoodo furmay inuu u awoodo inay si caadi aho adduunku dee say ugu wada macaamilaan ay u dhaqmi doonto diidanka alla ka dhigo
lacagtan hadda shanta bilyan ee dollar ku dhow ee soomaaliya lagu leeyahay yaa kule dawladaha kule waa kuwe
waxaa waxaa ugu badan deyna kan hay-adaha kan maalgeshiga markii horeba loogu talagalay dalalka dalalka soo kobcaya oo waxaan filayaa weel baanku ka mid yahay ka koow yahay hal bilyan iyo ziyaado isagaa deenkaa bixiyey soomaaliya siiyey sanduuqa adduunka isagu saddex boqol afar boqol ma hubo tirado tirakoobkan waa mala waalayahay ilaa afar boqol oo milyan malaa sanduuqa adduunkaa leh intii soo hartay waxaa le dalalkan ku bahoobay waxaa la yidhaahdo paris club oo maraykanku ku jiro ingiriisku ku jiro faransiisku ku jiro ruushku ku jiro marka waa deenkii soomaaliya markay caadiga ahayd ee dal dhaqanahay dadkii waxtar u geysan jiray deenkay bixin jireen ayuunbaa hadda wuxuu gaadhay ma aha deenkii waxaa weeye wixii dulsaarka ahaa ee sodonkaasna ku biirayay baaba ka badanaya waxaa weheliye bangiga horumarka africa waxaa weheliye sanduuqyo badan oo carabtu leedahay oo iyana daanankii soomaaliya deenka siin jiray marka dee lama tira koobi karo dalalka iyo iyo institutionska waa fara badan yihin marka mar haddii dowladdan hadda jirta ay dadaal ugu jirto in laga cafiyo deynta ama laga khafiifiyo middood marka ma waxay u baahan tahay in hay-ad waliboo deen siisay soomaaliya ama dal walboo deyn siiyey soomaaliya inay mid mid ula hadasho miyay u baahan tahay conditions baa jira inaan qofna deenka aanu cafiyo qofna deenkiisii haysan caqliga geli mayso qaarkoodna lacag loo loogu bixiyo qaarna ay cafiyaan marka waxaa weeye maamulka ay habeynayaan bangiga adduunka iyo sanduuqa adduunku wax allaali wuxuu soomaaliya deyn ku lahaa inay daaqada ka baxaan oo wada cafiyaan deenkooda isla mar marka soomaaliya ay kasoo baxdo asbaabihii lagu xidhay inay kasoo baxdo marka haddii nasiibka u hagaago nasiibkaba ku saacida soomaaliya oo ay dhacdo in deyntan muddo gaaban gudaheed laga cafiyo xagee soomaaliya hiigsan kartaa maxaa u hagaagi karaa waa waxay hiigsan kartaa inay inay maaha qura deenkii baa la cafiyey inay markaa gasho dadka maalqabino maalgashada adduunka hadday dawlad tahay hadday hay-ada tahay xataa hadday tahay dadkan investmentka gashada ee aan iyagu deynba bixin ayaa waxaa kordhaya ogolaanshihii ay ogolaan lahay soomaaliya inay ula dhaqmaan dawlad caadiya oo lala dhaqmi karo marka waxaa faa'iidaa ugu jirtaa maaha dawladda hadda xamar ka dhisane qaranka soomaaliya oo dhan baa wuxuu kusoo noqonayaa xeer loo arko inuu dawlad caadiya yahay oo dawladaha adduunka ka mid a marka de waxaan filaya inay guul weyn soomaaliya u noqonayso ayaan darana noqonayso isqabqabsiga kan siyaasada iyo haddii ay waxan carqalad ku keenaan haddaan exampleka hadda magaaladan kaala hadlayo ka hadlo markii deenka laga cafiyey kabacdi etoobiya sanadkii waxay bangiga adduunka qura ka heshaa hal bilyan iyo wax ka badan oo la deyniyo kaasi waxa uu ahaa doctor cali ciise cabdi oo hore ugu soo shaqeeyey hay-adda i m f haatanna madax ka ah machadka dhaqaalaha iyo siyaasadda bulshada geeska africa oo u waramayey caashi ibraahim aadan